ay sii kordhiyeen dadaalla ay ku dooneen inay ku helaan hubkaasi marka iyaga lagu soo wargeliyey in ay مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين aayadani waxay ku xihan tahay aayaddii hore aan u soo qaadanay ata'muruuna annaasa dadka ma waxaad faraysaan bilbiri wanaagga culimmadii reer bani israa'iilow watansawna anfusakum nafafyaalkiinana ma halmaamaysaan walxaal miyaad nafafyaalkiina halmaamaysaan antum adinkuna tatluuna alkitaaba kitaabka aada akrinaysaan afalaa tacqiluuna caqli malihidin miya oo wax garanaysaan miya wastaciinuu kaalmaysta reer banu israa'iilow bisabri dulqaad iyo wasalaati salaada kaalmaysta wa innahaa salaaduna lakabiiratun waa mid weyn ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucsan dushooda maahane inta kale mid ku weyn weeye salaadu wastaciinuu kaalmaysta reer banu israa'iilow bisabri dulqaad iyo wasalaati salaada kaalmaysta wa innahaa salaaduna lakabiiratun waa mid weyn ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucsan maahana inta kale waa mid ku weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo hadlahayay reer banu israa'iil iyo nicmooyinkii ilaahay uu galay reer banu israa'iil subxaanahu wa tacaala wuxuu si gaara ilaahay ula hadlaayey culimmadii reer banu israa'iil oo gacanta ku hayay kitaabkii tawraadka oo tawraadka akhriyaayey culimmadaasuu si gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu caqli celinayey aayaddii hore ilaahay wuxuu ku yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri dadka ma waxaad amraysaan wanaagga wa tansawna anfusakum nafafyaalkiinana ma halmaamaysaan oo dadkii intaad wax wanaagsan u sheegtaan oo wanaaggii ay ku badbaadaan ayaad adinkuna wanaaggii aadnaan raacayn oo naftiinniiba aada halmaamteen waxaa taa ka sii foolxun oo sida aad yeelaysaan walxaal antum tatluuna alkitaaba kitaabkana aada akriyaysaan taasaa mushkilad ah afalaa tacqiluun marka qofkaa waxaa laga dhigay qof aan caqli lahayn war caqligiinni aaw maxaa yidhi caqligu wuxuu keeni shaygan marka hore inaad adigu isku bilowdid oo adigu aad ku badbaadid markaad adigu ku badbaadid kabacdi inaad dadka kale u bandhigto caqligu saasuu keeni wastaciinuu kaalmaysta reer banu israa'iilow bisabri wasalaa ilaahay aayaddan wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala culimmadii reer banu israa'iil waxaad kaalmaysataan sabarka sabarkaa kaalmaysta iyo salaada oo maxaad u kaalmaynaysaan fidukhuuli cala dukhuuli gelidda ugu kaalmaysta oo fil islaami aad gelaysaan cala adukhuul fi lislaam islaamka markaad gelaysaan waxaad kaalmaystaan sabarka iyo salaada maxaa yeelay waxaa weeye nimankan culimmadan reer banu israa'iil waxa xaqa ka celinaya waxaa weeye adduunyo wey adduunyo wey waxa xaqa ka celinaya sida horeba ilaahay uu ku yidhi subxaanahu wa tacaala walaa tashtaruu biaayaatii hamanan qaliila wa iyaaya fattaquun war aayadahayga ha ku iibsanina wax adduunyahoo yar lacag yar ha ku iibsanina marka waxa weeye xaqa waxa idinka hortaagan waa adduunye raace adduunyada nafta ka celiyow oo ka sabra adduunyada shahawaadkeeda adduunyada shahawaadkeeda marka aad ka sabartaan oo naftu waxa ay jeceshahay oo shahawaadkeeda aad ka celisaan waxay idiin fududaanaysaa inaad islaamka gashaan laakiin inta naftiinnu aysan sabraynin oo adduunyadii aada nafta raacsinaysaan oo shilimaadkaasi uu idiin muuqdo ma gelaysaan islaamka inta adduunya idinka hor muuqato wy midda kale waxaa weeye sabarkan waxaa loo faray culimmada reer banu israa'iil istaciinuu bisabri calaa mashaqati alislaam wey midda kale islaamka markaad gashaan waxaad la kulmaysaan dhibaato dhibaatadaas aad ka cabsanaysaan ayaana idiin diidan inaad islaamka gashaan maxaa yeelay culimmadan reer banu israa'iil markay soo islaamaan oo islaamnimada ay soo galaan nimankii lacagta siinaayey dhinacooda waxaa uga imaanaya dhibaato oo lacagtii way ka goosanayaan waxaa kaloo dhibaato ay uga iman shacabkii kaleoo reer banu israa'iil way caayayaan way aflagaadaynayaan marka caayda iyo aflagaadadana sabar ka kaalmaysta wey lacagtaa laydinka goosanaayana sabar ka kaalmaysta sabar ka kaalmaysta lacagtaa laydinka goosanaayo iyo aflagaadada maxaa yeelay sida qisadii hore aanu ku soo qaadanay saxaabigii cabdullaahi ibnu salaam markuu soo islaamay waa kuwii yahuuddu aflagaadeeyeen waa kuwii yidhaaheen huwa jaahilunaa wabnu jaahilinaa wa sharunaa wabnu sharinaa waa ninka noogu jaahilsan ja- aabbihiina jaahil u ahaan jiray waa ninka noogu sharta badan aabbihiina sharwadu ahaa jiray marka dhibaatadaas oo dhan waxaa la rabaa inaad dulqaad u kaalmaysataan inaad dul qaadataan ayaa la doonay aayaddani marka waxaa laga fahmay ay ku tusin qofku marba hadduu xaqa qaato oo xaqa uu ku dhego xaqu wuxuu u baahan yahay sabar xaqu sabar ayuu u baahan yahay oo laba dhinacba qofkii uu ka sabro dadka macnaha baadilka ugu yeeraaya oo shilimaadka adduunyo hortiisa dhigaaya inuu ka sabro shilimaadkaas midda kale xaqii waa lagugu dhigi waa lagugu aflagaadayn waa lagugu cadaadin inaad ku sabarto xaqii marka sabarkaasaad uga gudbi kartaa salaadana waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu u faray nimankan reer banu israa'iil salaaddu waxaa weeye waa silatun bayna alcabdi wa rabbi addoonka iyo rabbigii xidhiir u dhexeeya weeye salaaddu marka waxaa weeye ilaahay ayuu qofku la xidhiiraa qofku marba hadduu salaad tukanayo hadduu ilaahay la xidhiiro wuxuu ka go'ahayaa marka waxyaalihii adduunyada laaluushka uu qaadan jiray oo xaqa qarintiisa uu laaluushka ku qaadan jiray iyo waxyaalihii baadilkii uu raacayo dhan waa ka go-a qofku marba hadduu salaada si toosa u tukado maxaa yeelay waxaa la yidhaahaa ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar ayaa ilahay yidhi subxaanahu watacaala salaadu qofka waxay ka celisaa xumaataha iyo munkarkay ka celisaa haddii si toosa loo tukado marka qofku hadduu afar iyo labaatanka saac allahu akbar uu leeyahay oo uu leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilah wadaan ku caabudi uu leeyahay marka qofkaasi ma samaynayo xumaan xumaan ma samaynayo salaadana ku dadaala oo kaalmaysta wey wa innahaa salaadaasi lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala salaaddu sideedaba way culus tahay waa weyn tahay way ku culus tahay ilaa kuwa khushuucsan maahan kuwa khushuucsan salaadda way ku raaxaystaan markii xilligeedii la gaaro kama naxaan markii waktigeedu uu soo dhow yahay waxay dareemayaan farax raaxadoodu inay soo dhow dahay maxaa yeele waxay ku raaxaysanayaan munaajaadka iyo la sheekaysiga ilaahay ku raaxaysanayaan maxaa yeele salaada ilaahayaa lagula sheekaystaa qofku wuxuu leeyahay iyaaka nacbud ilaah waadaan ku caabudayna ilaahu la hadli oo khidaabi wa iyaaka nastaciin ilaah waadaan kaa kaalmo weydiinaynaa ihdina asiraada almustaqiim ilaahu waddada toosan nagu hanuuni waa qof ilaahay la munaajoonayo munaajaad wey oo rabbi ayuu la munaajoon qofku markuu salaada ku jiro marka qofka khaashiciinta ah ee salaada dadka ku khushuucahay way u hiloobaan salaada welidaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhihi jiray wa jucilat quratu caynii fii salaatii aniga indhahayga qabowsigooda waxaa la yeelay salaada salaada waa ku indha qabowsadaa saasuu nabigeena dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam marka waxaa weeye qofku hadduu khushuucsan yahay salaada raaxay u tahay waa ku raaxaysan salaad oo raaxo ayuu u noqon laakiin qofku hadduusan salaada ku khushuucaynin way dhibay la taha dhib intuu ku jiro waxa weeye wuxuu dareemi xaraj iyo cidhiiri iyo dhibaatuu dareemi intuu salaada ku jiro oo wuxuu jecel yahay inuu banaanadaa iska joogo iska sheekaystuu jecel yahay salaada cidhiiriyuu ka dareemi hadduu laakiin qofka qalbigiisa uu nool yahay waxaa ku weyn cabsida ilaahay cabsida ilaahayaa ku weyn salaadu wuxuu ka heli dhadhan iyo nacaan uu ka dhex heli salaada aladiina yadunnuuna anahum mulaaquu rabbihim wa anahum ilayhi raajicuun khaashiciintiyaa la sifaynaa aladiina khaashiciintaasoo yadunnuuna yaqiinsan annahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmaayaan yaqiinsan wa annahum ayagu raajicuuna inay laabanayaan yaqiinsan ilayhi ilaa rabbihim xagga rabbigood inay u laabanayaanna waa hubaan way yaqiinsan yihiin khaashiciinta saasaa lagu yaqaanaa aladiina khaashiciintaasoo yadunnuuna yaqiinsan annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmaayaan yaqiinsan wa annahum iyagu raajicuuna ilayhi ila allah xagga ilaahay inay u laabanayaanna yaqiinsan khaashiciinta sifaaday leeyihiin tilmaamo ayaa ilaahay ka bixiyey subxaanahu watacaala kuwa khaashiciinta ah ee salaada ku khushuuca waa kuwa huba oo yaqiininaya inay rabbigood la kulmaayaan rabbigood inay la kulmaayaan way yaqiininayaan oo yaqiintaas ayaa waxay ku xambaartay inay salaaddii ku khushuucaan salaaddii inay ku khushuucaan waxaaba keenaysa yaqiin jannadii iyo waxaad mooddaa inay hortiisa taagan tahay inuu waxaad mooddaa geedaheedii iyo wadiyadeedii iyo inay hortiisa ka muuqdaan iimaankiisa heerkaasuu gaaray iimaankiisu daciif ma aha naarta marka looga sheekeeyo qalbigadanaa welwalaaya wuxuu isleeyahay naartii hortaadayda taagan tahayda hortaaday taagantuu isleeyahay marka waa dad yaqiin ilaahay ku caabudahayo wey khaashiciinta dad yaqiin ilaahay ku caabudahayo wey markay cibaadaysanayaan waxay yaqiinsan yihiin inay qiyaamaha rabbigood la kulmaayaan waxay kala yaqiinsan yihiin inay xagga rabbigood ugu laabanayaan xagga rabbigood ugu laabanayaan waa lilxisaab inuu ilaahay xisaabinaayo oo xisaab ay u laabanayaan ay og yihiin afar iyo labaatanka sac qalbigooda taasaa ku weyn yaqiintaas yaa banii israa'iil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum wa annii fadaltukum cala alcaalamiin yaa banii israa'iila reer banu israa'iilow idkuruu nicmatiya nicmadayda xusa allatii nicmadaasoo ancamtu aan nicmeeyey calaykum dushiinna aan ugu nicmeeyey wa annii anigu xusa waxaad ku cadfi wa annii nicmatii nicmatiydaa ku cadaf wa annii anigu xusa fadaltukum inaan idin fadilay cala alcaalamiina caalamiintoo dhan inaan idinka fadilay nicmadaana xusa yaa banii israa'iila reer banu israa'iilow idkuruu xusa nicmatiya nicmadaydii allatii nicmadaasoo ancamtu aan nicmeeyey calaykum dushiina aan ugu nicmeeyey wa annii anigu xusa fadaltukum inaan idin fadilay cala alcaalamiina caalamiintoo dhan inaan idinka fadilana xusa nicmadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala weli wuxuu la hadli nimankii reer banu israa'iil ee yahuudda ahaa wuxuu ilaahay ugu manno sheegan nicmooyin waaweyn oo ilaahay uu galay reer banu israa'iil nicmadayda aan idinkugu nicmeeyey xasuusta reer banu israa'iilow marka nicmadan hal nicmo kaliya loolama jeedo maxaa yeelay waa mufradun mudaafun ilaa macrifatin fayacummu mufradka marba haddii macrifo loo adiifiyo wuxuu keeni cuum caamuu keeni nicmooyin badanay ka dhiganta udkuruu nicmatii nicmooyinkaygii badan ayay ka dhigan tahay maxaa yeele waa mufrad macrifo loo adiifiyey qaacidada carabiyada waxay keeni in macnaha loola jeeda ay tahay dhowr nicmo dhowr nicmays maxaa yeele nimankan hal nicmo kaliya looguma nicmay tobannaan nicmaha loogu nicmay nimankan qaybo ka mida ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka ayuu ku soo hadal qaaday waxaa ka mid a fircoon halaagii iyo cadaabkii reer banu israa'iil ugu geysanayey in cadaabkaa laga dul qaaday oo fircoon ilaahay uu halaagay waxaa ka mid a xilligii ay caabudeen dibiga in ilaahay ka cafiyey dembiga jariimada ay galeen jariimada ay galeen inuu ilaahay ka cafiyaa ka mid a waxaa ka mid a inuusan ilaahay risqigoodii ku dhibin oo irsaaqadda uusan ku cidhiiriyin oo beeraha aysan qodo jirin oo aysan irsaaqad u kallihi jirin waxaa loo soo saari jiray geedaha iyo dhagxaanta malab iyo shimbiro duban ayaa loo soo saari jiray nin walba gurigiisa waxaa ka xigta risqigiisa waxaa ka xiga uun albaabka inuu iska furo albaabka hadduu iska furo dhagaxa ugu horreeya ama geedka ugu horreeya u saaran yahay quraacdiisii war intaasoo nicmahan idinkugu nicmeeyey ee nicmadayda xasuusta hadda haddii qofku kuu nicmeeyana waxa weeye waa inaad amarkiisa qaadato war intaasoo nicmahan idiin galay maxaad iiga hor imaanaysaan u leeya alle subxaanahu watacaala rasuulkaygan aan soo dirsaday oo nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh ayaad ka hor timaadeen haddii rasuulkayga laga hor yimaadana anigoo laga hor yimaaday ka dhigantuu ka wataa alle subxaanahu watacaala waa iyadoo alla laga hor yimid haddii rasuulka laga hor yimaado sala allahu wasalam calayh wa annii fadaltukum cala alcaalamiin caalamiinta inaan idinka fadilay taana xasuusta hadde atafdiil cala alcaalamiin nimankan caalamiinta in laga fadilay waa nicmo waxay hoos gelaysay udkuruu nicmatii nicmadayda xasuusa maxaa marka si gaara loogu loo gadaal loogu sheegay wa annii fadaltukum cala alcaalamiin maxaa yeele wa annii fadaltukum cala alcaalamiin waxay hoos gelaysay udkuruu nicmatii maxaa yeele atafdiil min annicma fadilidda nicmaday ka mid tahay maxaa si gaara loogu sheegay caalamka laga fadilay waxaa leeyahay waxaa si gaara loogu sheegay lilihtimaam bisha'ni haadihi الnicmati اlkabiira nicmadan weynaa si gaara iyada loo xasuusana nicmadan weyn ayaa si gaara iyada loo xasuusin rabaa nimanka reer banu israa'iil marka caalamiinta laga fadilay ulajeeddada ma aha in caalamkoo dhan nimankan reer banu israa'iil laga fadilay ee waxa weeye caalamka waxaa looga fadilay waa caalamkii zamankooda joogi jiray zamankooda caalamkii joogi jiray ayaa laga fadilay waa her israa'iiliyiintii hore wy waxa laga sheekaynayo israa'iiliyiintii hore ayaa caalamka laga fadilay caalamkuna waxa weeye waa caalamkoodii xilligoodii iyo casrigoodii wy casrigoodii ayagaa ugu fiicnaa ummadaha joogi jiray amaa markii nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalama calayhi ilaahay uu soo saaray ummadda nabiyullaahi moxamed ayaa waxay noqotay ummadaha dhan midda ugu khayrka badan iyadaa ugu khayr badan binafsi alqur'aan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar waxaad noqoteen ummad la soo saaro ummadda ugu khayr badan maxayla wanaaggaad isu sheegaysaan xumaatadaad iska reebaysaan ummad la soo saaro ummadda ugu khayr badan waa ummadda nabigeenna sala allahu wasalam calayh ummatu nabiyina maxamedu marka calal caalamiinada waxaa weeye waa xilligoodii wy xilligoodii dadka joogay ayagaa ugu fiicnaa nimankan israa'iiliyiinta waataquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shay-an walaa yuqbalu minha shafaaca walaa yu'khadu minha cadlun walaa hum yunsaruun waataquu ka cabsada reer banu israa'iilow yowman maalin iska jira oo maalin ka cabsada yoomkaasoo laa tajzii nafsun naf aysan ka tari karin can nafsin naf kale shay-an waxba aysan ka tari karin oo walaa yuqbalu minhaa nafta xaggeeda aan laga aqbali doonin shafaacatun shafaaca aan laga aqbali doonin oo walaa yuukhadu minhaa nafta aan laga qaadanaynin cadlun furasho oo walaa hum aysan ahayn kuwaas nufuustaas yunsaruuna kuwa loo hiilinayan aan ahayn wataquu yowman yoom ka cabsada reer banu israa'iilow yoomkaasoo laa tajzii nafsu naf can nafsin naf kale aysan ka tari karin shay-an waxba aysan ka tari karin oo walaa yuqbalu minhaa nafta xaggeedana shafaacatun shafaaca aan laga aqbalaynin walaa yuukhadu minhaa nafta xaggeedana cadlun furasho aan laga qaadanaynin walaa hum nufuusta jamacan waxaad u celin nufuus hadde nafyaal fara badan miyaa lasoo sheegay jamacan maxay tahay walaa hum maxaa loo yidhi waxaa lasoo sheegay hal naf laa tajzii nafsun can nafsin waxaa jamacan walaa hum loogu celinaa laleeyahay naftaas hore waxay ahayd nakiratun fii siyaaqi nafyi fatufiidu alcumuum waaljamciya naftii horaa waxay ahayd nakiro dhacday fii siyaaqi nafyi nafyigaas oo laa tajzi ayay nakiradaasi ka bacdi dhashay nakiradu marka bacda nafyi hadday dhacdo waxay faa'iidaysaa jamacnimo iyo cumuum cumuum marka nakiradaasoo bimacna aljamciye aha loo celina walaa hum nufuustaasina aysan ahayn yunsaruuna kuwa loo hiilinaayo aysan ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la hadli nimankii israa'iiliyiinta ahaa oo xilligii nabigeenna joogay sala allahu wasalama calayhi waxaa la leeyahay reer banu israa'iilow ka cabsada maalin maalin ka cabsada yoomkan waxaa ku jira majaaz mursal majaaz mursalaa ku jira yowman maxaa yeelay maalinta nafteeda laga cabsan maayee waxaa laga cabsan maalinta waxa dhexdeeda ku jira oo xisaabka ilaahay iyo cadaabkii waxaas way wax laga baqaayo ee maalintu waa zaman zaman wakti caadiya wy laakiin waxaa nimanka laleeyahay ka cabsada waa maalinta waxa ku dhex jira wataquu yowman maalin ka cabsada marka laleeyahay waa maalintii wixii ku dhex jiray marka waxaa loola jeedaa xaaligii maalintii waxa dhex degaayey oo cadaabka iyo xisaabka ka cabsada wy waxaana la idlaaqay maxalkii oo yoomkii ah yoomkii oo maxalkii yaa la sheegay waxaana loola jeedaa wixii maalinta dhex degaayey oo alcadaab waalxisaab ah cadaabka iyo xisaabta maalintaa dhex yiilay waray maalintaa qiyaamaha iska jira iska jira oo hadda ka cabsada maalintaas waa maalin naf naf kale aysan waxba ka tari karin naf naf kale aysan waxba ka tari karin oo shafaaco maalintaas aan laga aqbalay naf shafaaco maalintaa nafta laga aqbali maayo marka waxa weeye nimankan hadda aayaddan waxay ku saabsan tahay nimankan israa'iiliyiinta ah marka la yidhaaho war dembiyadan maad iska daysaan war ilaahay aad ka hor imanaysaan maad iska daysaan war nabiyullaahi moxamed maad raacdaan sala allahu wasalama calayhi waxay dhihi jireen nahnu abnaa'i khaliili raxmaan naxnu abnaa'u khaliili raxmaan annagu waxaanu nahay carruurtii nebiyullaahi ibraahim waitakhada allaahu ibraahiima khaliila ilaahay nebiyullaahi ibraahim wuxuu ka dhigtay wadaay uu jecel yahay marka nabigaas wadaay lagu tilmaamay oo ilaahay uu jeclaa ayaan ka soo jeednaa oo faraciisii aan nahay faraciisii nabigaasaanu nahay wa naxnu abnaa'u zabiixi illaahi isxaaq nebiyullaahi isxaaqii iyadoo la gowrici rabo wan lagu furtay wan lagu furtay isagoo la gowrici rabo nabigaasna wuuna dhalay oo annagu waxaan nahay dad wan wanaagsan oo ambiyo ilaahay aanu ka soo jeednaa marka lacalla hadday qiyaamaha annaga dembi naloo qabsado ambiyadaasaa noo shafeeci oo hadda kufrigan iyo gaalnimadan aan ku jirno waxba naga dhibi mayso waxay naga dhibayso malaha maxaa yeelay waxaa weeye waxaa noo shafeecaya nebiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan ayaan ka soo jeednaa waxaan ka soo jeednaa nebiyullaahi isxaaq oo dabiixi ah ayaan ka soo jeednaa marka waxa weeye kufrigan iyo gaalnimadani waxba naga dhibi maayan innaga shafaacaanu haysanaaw shafaaca ayaanu haysanaa taasaa marka ilaahay kala hadlay subxaanahu wa tacaala wataquu yowman laa tajzii nafsun naf aysan tari karin naftan waxaa loola jeedaa hore waa nafta mu'minka ah nafsun mu'minatun naf mu'minaahi aysan ka tari karin can nafsin tan kana waxaa loola jeedaa nafsin kaafira naf mu'mina can nafsin kaafira naf kaafira shay-an waxba kama tari karto oo qofku hadduu muumin yahay nabiba ha noqdo hadduu doonee gaal hadduu yahay uma shafeecayo gaal shafeec ma laha marba hadduu qofku tawxiid la-aanba uu ku dhintayba oo kaafir uu yahay shafaaco ma laha ambiyadu uma shafeecayaan shafaaco ma laha kuwa loo shafeecayo shafeecada iskale waa ahlu tawxiid qofkii tawxiidka ku dhintay shafaaco waa leeya waa loo shafeeci ambiyada ilaahay u shafeecaya malaa'igta ilaahay u shafeecay culimmada saalixiinta u shafeeci laakiin bishardi an yamuuta cala tawxiid bishardi inuu tawxiid ku dhinto maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha wuxuu leeyahay shafaaco binafsi alqur'aan casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda rabbigaa wuxuu kugu soo saari doonaa nabiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi maqaam oo lagaaga mahad celin doono maqaamka lagaaga mahad celin doono nabigu wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam hiya shafaaca maqaamka laygu mahadin doono waa shafaacada oo nabiga waxaa mahadin doona dadkii hore iyo dadka dambeba way mahadin doonaan markuu albaabka shafaacada furo markii dadku ay u tagaan nabiyullaahi aadam banka qiyaamaha qoraxdu markii la soo dhoweeyo nabiyullaahi aadam ay dadku u tegayaan waxay leeyihiin anta abulbashar khalaqaka allaahu biyadi adiga waxaa tahay basharka aabbihiis ilaahayaa ku abuuray saa awgeed noo shafeec dembiyuu sheegana wuxuu leeyahy aniga geed layga nahiyey ayaan cunay geed layga reebay ayaan cunay ordoo iga taga way tegahayaanoo waxay u tegahayaan nabiyullaahi nuux anta awalu rusul rususha adigaa ugu horreeyeyoo alaa taraa maa naxnu fiih dhibaatada aan ku sugannaha ma adigaan noo jeedin kaalay oo naga shafeec oo rabbi nagala hadal nabiyullaahi nuux wuxuu leeyahay anigu qoomkaygiyaan habaaray nafsii nafsii maanta haddii naftaydu ay badbaado ayaan nasiib leeyahay habaaraan geystay qoomkaygiyaan habaaray way tegahayaan oo nebiyullaahi muusey u tegahayaan nebiyullaahi muuse wuxuu leeyahay isaguna naf aan la ii fasixinaan dilay waa markii gaalka uu dilay naftaasaan dilay nafsii nafsi way tegahayaanoo nebiyullaahi ciisay u tegahayaan isagu wax dembiya ma sheeganayo wax uu galay ma sheeganayo nebiyullaahi ciise markaasi dadku waxay isku shubahayaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa la ysku shubi nabigeenna markii loo tago wuxuu ku sujuudi carshiga ilaahay hoostiisuu sujuud ugu dhici markaasaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa muxamed irfac raasak wasal tucda washfac tushafac nabiyullaahi moxamedow madaxaaga kor u qaad waxaad rabto weydiiso waa lagu siine dadka u shafeec shafaacadaada waa la aqbaliye markaasuu albaabka shafaacada furi nabigeena calayhi salaatu wasalaam albaabka isaga hortiis qof shafeeci kartaa ma jirto xataa alambiyaa ma shafeeci karaan halkaas ayaa waa meesha ilaahay leeyahay casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda waa meesha looga mahad celi doono nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu albaabka shafeecada furo markaasuu nabigeena wuxuu u shafeeci dadkii mu'miniinta ahaa cusaadii ahlu tawxiidkii ayuu u shafeeci amaa ruux gaal ah shafeeco male kaas aayaddanaa sheegtay laa tajzii nafsun can nafsin shay-an walaa yuqbalu minha shafaaca yahuuday shafaaco ma lihidin ambiyadii aad ka soo jeedeen ma idiin shafeecayaan marba haddaad gaalnimadan ku dhimataan haddaad tawxiidka soo gashaan oo ahlu tawxiid qofku uu noqdo ma qofkaas markuu shafaaco wuu yeelan karaa haddii ilaahay uu idmo subxaanahu wa tacaala laakiin gaalniman ku dhintay iyo ambiyadiiyaa ii shafeeci ambiya i dhashay ambiyaan ka soo jeedaa ma jirto walaa yuqbalu minhaa nafta xaggeeda laga aqbali maayo shafaaca marka waxaa weeye mushkila markay qofka bini aadamka ay qabsato oo mashaakil uu ku dhaco saddex arrimoodaa looga fakadaa mushkilada waa mashaakilka adduunka saddex arrimood ayaa looga fakadaa qofku inuu dadkaas mashaakilka ku haya qof ay is af yaqaanaan oo ay isku dhow yihiin inuu yidhaaho igala hadal shafaaca la yidhaah igala hadal dadka mashaakilka igu haya dhibaatada igu haya tan labaad waxaa weeye qofku inuu jeebkiisa ku fakado oo dadka daalimiinta ah isaga mashaakilka ku haya inuu iska laaluusho oo jeebkiisa uu isticmaalo waa dhibaatooyinka adduunyada saasaa looga fakadaa midda saddexaad oo dhibaatada adduunyada looga fakado waxaa weeye inuu qofku awooddiisa isticmaalo oo ciidan intuu diyaarsado dadka mashaakilka ku haya uu iska difaaco saddexdaasaa looga fakadaa mashaakilka adduunyada aakhiro marka nimankan yahuudda waxaa loo sheegay saddexdiiba inaysan jirin horta shafaaca ma jirto ambiyadii xataa aad ka soo jeedeen ilaahay idinkalama hadlaya ma jirto walaa yuukhadu minhaa naftana cadlun furashana laga qaadan maayo lacag kastood bixisaan mashaakilaadka adduunyada waxaa looga fakadaa jeebka jeeb la bixiyo xagga jeebka waxba kama taro maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dadka u caroonaya daalimiinta oo ciqaabaya ilaahay muxuu jeebkaaga ku fali jeebkaaga muxuu ilaahay ku fali walaahum man aahani yunsaruuna kuwa loo hiiliyo ciidamo kale intay qofku diyaarsato ilaahay macnaha iyo malaa'igtiisa iga qabo ma dhahayso intay ciidamo meesha ku furto saddexdii adduunyada lagu fakan jiray aakhira waxba kama taraayaan aad yahuuday yahuuda waxba kama taraayaan aakhiro iska jira hadda uun islaamka gala waid najaynaakum min aali fircauna yasuumuunakum suu'a alcadaabi yudabixuuna abna'akum wayastaxyuuna nisaa'akum wafii dalikum balaa'un min rabbikum cadiim waid wakti xusa reer banu israa'iilow najaynaakum aanu idin badbaadinay min aali fircauna fircoon ahalkiisii aan idinka badbaadinay yasuumuunakum xaal ay idinku mayricinayaan fircoon ahalkiisu suwa alcadaabi cadaab midkiisa xun ay idinku mayricinayaan yudabixuuna waxay gowracaayeen fircoon iyo ahalkiisii abnaa'akum wiilashiinnii wayastaxyuuna waxayna ka xishoonayeen nisaa'akum haweenkiinnii wa fii daalikum midkaas oo min alinjaa'i badbaadintaas fircoon laydinka badbaadiyey balaa'un imtixaan ayaa ku sugan imtixaankaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday imtixaankaasoo cadiimun weyn waid wakti xasuusta reer banu israa'iilow najaynaakum aanu idin badbaadinay min aali fircauna fircoon ahalkiisa aan idinka badbaadinay yasuumuunakum xaal ay idinku mayricinaayaan suwa alcadaabi cadaab midkiisa xun ay idinku mayricinaayaan yudabixuuna waxay gowracaayeen abna'akum wiilashiinna wayastaxyuuna waxay ka xishoonaayeen nisaa'akum dumarkiinna wa fii daalikum alinjaa badbaadintaa laydinka badbaadiyey fircoon iyo ahalkiisii balaa'un balaayo iyo imtixaana ku sugan balahaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday balahaasoo cadiimun weyn weli ilaahay wuxuu la hadli subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil bal inay xaqa qaataan oo rasuulkeenna ay raacaan nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh waxaad xasuusataana la yidhi xilligii ilaahay uu idinka badbaadiyey fircoon iyo aalkiisii nimankan reer banu israa'iila waxay ahaan jireen niman la gumaysto niman la gumaystay ahaan jireen waxaa lagu gumaysan jiray carriga masar ayay aad u deganaan jireen israa'iiliyiintu xilligii hore waxaa gumaysan jiray fircoon iyo aalkiisaa gumaysan jiray fircoonku marka wuxuu ka dhashay qolo la yidhaha heer qibdi ayuu ka dhashay qolo heer qibdi la yidhaha ayuu ka dhashay dowladdiisa dhan wuxuu ka buuxiyey qibdiyiintii oo qabiilkiisaa ayuu ka buuxiyey nimankan reer banu israa'iilna waxaa ka dhashay nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ayaa ka dhashay marka ninkii nebiyullaahi muuse markuu soo baxay nimanka raacay nebiyullaahi muuse waxay u badnaayeen israa'iiliyiin ayaa raacay fircoon marka wuu cadaabi jiray israa'iiliyiinta wuu cadaabi jiray war cadaabkaas waa nagii idinka badbaadinay ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa looga badbaadiyey fircoonkii ayaa badda ilaahay ku halaagay subxaana wa tacaala isaga iyo ciidamadiis isaga iyo ciidamadiisiiba badda ilahay waxaa looga badbaadiyey fircoonkii ayaa badda ilaahay ku halaagay subxaana wa tacaala isaga iyo ciidamadiisiiba isaga iyo ciidamadiisiiba badda ilaahay ku shubay markaasaa madaxtooyadii fircoon iyo carrigii masar iyo nicmadii iyo deerihii waxaa u haray israa'iiliyiin israa'iiliyiina u haray marka intaas oo cadaab uu ku hayey ayaa ilaahay ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala nicmadiina iyagaa u haray war xasuusta badbaadinta aan idin badbaadiyey yasuumuunakum yasuumuunakum marka jumladan ah waxa weeye ficilkan yasuumu waxaa laga keenay saama maadigiisa halkaas waa saama yasuumu saama marka af carabiga waxa weeye waxay ku timaadaan macaani saddexa saama bimacnaa kallafa wuu kallifay wuu kallifay mashaqo iyo takliifuu ku riday way ku timaadaa ficilka saama oo waxa weeye nin shaacira wuxuu yidhi ida almeliku saama annaasa khafa abaynaa an nuqira alkhafa fiina ida almeliku boqorku saama naasa dadka markuu ku kallifo khafan dulli khafan dulli marka gabayada af carabiga markaad fiirisid afka carabiga saama waxaa loo yaqaanaa kallifid macnaha meeshan waad ku macnayn kartaa yasuumuunakum waid najaynaakum min aali fircawn aan idinka badbaadinay yasuumuunakum xaalay idinku kallifaayaan suu alcadaab cadaab xun ay idinku kallifaayeen kallifadda marka waxaadan xambaari karin wey waxaadan xambaari karin oo lagu dul saaray wey cadaab aadnaan u dul qaadan karin ayay idin dul saareen waxay kalay saama ku timaadaa saama bimacnaa adaaqa waa u dhadhamiyey saaqa waa u dhadhamiyey oo markaa waxay noqon yasuumuunakum xaal ay idiin dhadhaminaayeen fircoon iyo aalkiisii suu alcadaab cadaab xun ay idiin dhadhaminaayeen oo waxaa laga dhigay cadaabkii ayaa waxaa laga dhigay wax naftaada kahanayso oo qaraar ah oo laleeyahay kabo wax qaraaroo lagugu darqinayaa laga dhigay cadaabkii lagu hayo reer bani israa'iil ilaa ma xamili karaan waa wax qaraar oo kale laleeyahay cada cada laleeyahay ayaa laga dhigay waxaa kaloo ficilkan uu ku yimaadaa saama saama alibila ama saama almaasiyata xoolihii ayuu mayracay saama almaasiyata xoolihii ayuu soo mayracay mayricidda xoolaha waxa weeye waa in daaqa si fiican lagu celceliyo daaqa in lagu celceliyo way soo daaqday haddana mar kalea la daaqsin way soo daaqday waa la daaqsin haddana kaana saama almaasiyata waa ku yimaada xoolihii u mayracay marka waxay noqon yasuumuunakum nimankani waa idin mayracaayeen suu alcadaab cadaab xuna idinku mayracayeen sida xoolaha markii ay soo daaqaanba lagu celinaayo daaqa markaasay cadaab markii laydinka bixiyaba waa laydinku celinaayo markii laydinka bixiyo waa laydinku celi sida xoolahaas aad haydeen xoolahaas qofku uu xukumaayo meeshuu rabo uu daaqinaayo meeshuu rabo uu daaqinaayo suu rabo ugu celcelinaayo cawska saasuu fircoon idinkugu celcelinaayo cadaab xooloo kale aad iska hayden xoolo oo kale ayaad haydeen jumladan marka yudabixuuna waa bayaanun lisuu'i alcadaab jumladan yudabixuuna waxay bayaan u tahay oo ay caddaynaya cadaabka xun cadaabka xun muxuu ahaa nimankan cadaabka xunoo lagu mayracayey muxuu ahaa cadaabkaa xune jumladana bayaaninaysa oo caddaynaysa yudabixuuna waxay gowracayeen abna'akum wiilashiina taasaa cadaabka xun ka mid ah waa nooc ka mid a cadaabka xun wiilashiinay gowracayeen wayastacyuuna waxayna ka xishoonayeen nisaa'akum dumarkiina wiilashan yar waxay ka gowracayeen ninkan waxaa la yidhi fircoon ah niman saaxiriinuhu lahaan jiray saaxiriin ayuu lahaan jiray sida hadda suuradaha dambe suuratu daha iyo ay faahfaahin doonaan saaxiriinuu lahaan jiray saaxiriintaasaa isaga wax u sheegi jirtay saaxiriintii waxay u sheegeen reer banu israa'iil wiil ka dhalan doona ayaa boqortooyadaada baabi'in doona saaxiriintii saasay u sheegeen sidaas markay sheegeen fircoon marka wuxuu gudagalay wiil kasta oo ka dhashay israa'iiliyiinta inuu gowraco si uusan u hana qaadinba si uusan u hana qaadin wiilka aniga boqortooyadeeda baabi'in lahaa wiil kastay dhalaan buu gowrici jiray yudabixuuna waxay gowracayeen abna'akum wiilashiinay gowracayeen wayastaxyuuna waxayna ka xishoonayeen nisaa'akum dumarkiina xishoodka waxa weeye waa tagayurun wainkisaarun yactari alinsaana min khawfi maa yucaabu bihi macnaha hadda kor waan soo qaadan waa isbeddel qofka ku dhaca oo markaa uu isleeyahay waxaan abaa lagugu cambaareeya laakiin waxaa loola jeedaa isbeddelkaas wixii ka laazimayey oo bimacna tarki ah bimacna tarki xishood kaliya loolama jeedo wayastaxyuuna bimacnaa yatrukuuna nisaa'akum duurakiina way ka tegaayeen xishoodka wixii ka dhalanaya loola jeeda laazimka wax markaad ka xishooto waxaa ka dhalanaayo inaad isaga tagto dumarka way ka tegaayeen oo ma gawrici jirin ma gawrici jirin marka waxa weeye taasi waa nooca cadaabka ugu xun adduunye wax laysku cadaabo nooca ugu xun oo shacabka waxa weeye marba haddii wiilasha lagaa gowraco oo dumarkiina lagu baaqi yeelo waxaa lagaa baabi'iye difaaci difaac male waa shacbaan difaac lahayn maxaa yeele shacabkii waxaa soo haraaya odayaal duqoobay iyo dumar shacabkii labada dabaquu ka koobnaana marka odayaal gaboobay oo inta saaxiriintu aysan u sheegin saaxiriintu intaysan dhihin macnaha wiilaa ka dhalan doona meesha aysan dhihin odayaalaa joogi jiray odayaasha la gawrici maayo maxaa li waxaan loo gawricayna iyagu way sii socdaan hubna ma qaadi karaan iyagu dagaal ma qaadi karaan marka shacabkii fircoon wuxuu ku soo reebay reer banu israa'iil odayaal duqoobay iyo naago intaasuu ku soo reebay reer banu israa'iil waa shacab marka difaacii uu ka dilay difaacii oo dhan ayuu ka dilay fircoon wa fii daalikum ismil isaaraha meesha loo celinaayo laba tafsiiraa ku sugan wa fii daalikum midkaas oo mina tadbiixi gawricidda ah oo wiilasha la gowracaayo iyo wastixyaa'i nisaa'ikum dumarkiinana laga xishoonaayo oo iyaga la dhaafaayo wiilashana la gowracaayo balaa-un balaayaa ku sugan oo markaas ismu isaaraha waxaa loo celinaya gawraca iyo dumarka oo laga xishoonaayo balaa-un balaayaa ku sugan balahaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaayo balahaasoo cadiim wey taas waxa weye waa balaa waa fidno wey weyn fidno weyn wey taasi balaayo wey balaayadan marka waa balaayo weyn oo alla ku tilmaamay maxaa yeele waa marba haddii carruurta lagaa xasuuqo gaar ahaan wiilashii wax difaaci laha haddii la xaqsuuqo dumar iyo waayeella isku soo haray balaayo weyn waa balaayo shar wey marka balahana marka waxaa laga wadaa balaayo shar ah balaayo shar ah oo weyn wey midda kale waxaa kaloo bannaan wa fii daalikum in loo celiyo alinjaa badbaadinta wa fii daalikum alinjaa badbaadintaas fircoon iyo laydinka badbaadiyey ahalkiisii balaa-un balaayo oo nicmaha ku sugan wey balaha waxaa loola jeedaa bimacnaa nicma markaas balaa-un bimacnaa nicmatun nicmaa ku sugan fircoon aan idinka badbaadinay nicmadaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka aatay nicmadaasoo wey cadiimin weyn oo markaa ismu isaaraha waxaa loo celin badbaadintii balaa-un waxay noqonaya bimacnaa nicma markaas fircoon laydinka badbaadiye waa nicmo weyn nicmo weyn wey ama haddii kale waxaad u celin gawrac iyo xasuuqa ay carruurta gawracayeen carruurta gawraceedu waa balaayo shar ah shar weyn wey marka labada dhinacba min rabbikum waxaa loo leeyahay haddii dhinaca nicmada lagu fasiro oo la yidhaaho fircoon iyo aalkiisii aan idinka badbaadinay waa nicmo xagga rabbigiin ka timid haddii shar lagu fasiro oo la yidhaaho wiilasha la gowracaayo shar ayay ahayd shartaasoo xagga rabbigiin ka timidna taa waxaa loo qaadan macnaa khayr iyo sharba xagga rabbiyuu ka yimaada xaqiiqa ahaan haddii bini aadam uu ku dhigo bini aadamku waa dariiqun lishari waa dariiqii sharta lagu soo marsiiyey laakiin xaqiiqa ahaan ilaaha qadaray subxaanahu wa tacaala xaqiiq ahaan ilaaha kuu qadaray waxa marka reer banu israa'iil iyaga iyaga ayaa markaas lagu imtixaanayey maxaa yeelay shartuna waa imtixaan nicmaduna waa imtixaan wanabluukum bishari waalkhayri fitna sharta iyo khayrkaba waa idinku imtixaanaynaa yidhi alla subxaanahu wa tacaala haddii adiga lagu xasuuqo oo diintaada lagugu dhibo waa imtixaan bal inaad diinta ka laabato oo jiljilacdo ayaa ilaahay ku fiirin haddii lagu nicmeeyana waa imtixaan inaad nicmadaa ku shukriso waid faraqnaa bikum albaxra faanjaynaakum wa awraqnaa aala fircawna wa antum tanduruun waid waqti xasuusta reer banu israa'iilow faraqnaa aan dillaacinay bikum bisababi injaa'ikum badbaadintiinna sababkeeda aan ku dillaacinay albaxra baddi oo faanjaynaakum aan idin badbaadinay markaa oo wa agraqnaa aan maashoodinay biyihii aan ku maashoodinay aala fircawna fircoon aalkiisii biyahaan ku maashoodinay walxaal ayaan biyihii ku maashoodinay antum adinkuna tanduruuna aad fiirinaysaan infiraaqa albaxri badda jeexitaankeedii aad fiirinaysaan wa igraaqa aala fircawn fircoon aalkiisa halaagii ku dhacan aad fiirinaysaan laydinkaga sheekayn maayo indhihiinna waad daawanayseen marka qisadaas ay dhacaysay waid waqti xusa faraqnaa aan dilaacinay bikum bisababi injaa'ikum mudaafaad usoo qadari bikum bisababi injaa'ikum badbaadintiina aan idin badbaadinay sababkeeda albaxra baddi aan u dillaacinay oo faanjaynaakum aan idin badbaadino wa agraqnaa aan maashoodinay aala fircawna fircoon aalkiisii walxaal ayaan maashoodinay antum adinkuna tanduruuna aad fiirinaysaan infiraaq albaxri badda dillaaceedii aad fiirinaysaan wa igraaqa aali fircawn fircoon aalkiisii halaaggii ku dhacan aad fiirinaysaan nicmooyinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil u galay ayaa qaybo ka mida ilaahay uu xusi heer bin reer bani israa'iilo waxaad xustaan xilligii ilaahay badda uu dilaaciyey hadda badda nimankan loo dilaaciyey kuwa xilligii nabigeena joogay ma ahayn sala allahu wasalam calayh waxay ahaayeen nimankii xilligii nabiyullaahi muuse joogay nimanka badda loo dilaaciyey laakiin kuwan waxaa loola hadli oo laleeyahay baddaan idiin dilaacinay nimankana lala hadli maxaa yeelay nicmadii aabbayaashood loo galay ayaa waxaa laga dhigay in iyagaba loo galayba oo iyaga baddii loo dilaaciyey maxaa yeele aabbayaashood haddii badda lagu halaagi lahaa iyaguba ma dhasheenba annicmatu cala alaabaa nicmatun cala alabnaaw nimanka marka waxaa laleeyahay nicmadaa qaaliga ah oo adinka jiritaankiinoo dhanba sabab u ahayd xasuusta adinku ma jirteen haddaan badda laydin dhambali lahayn waxa weeye badda dhambalkeeda ninkan fircoon la yidhaaho nabiyullaahi muuse dadkii mu'miniinta ahaa oo rumeeyey oo israa'iiliyiintii markii loo geystay cadaab iyo jirdil iyo balaayo loo geystay way isaga baxeen way isaga baxeen carrigii masar dhinaca badday aadeen markay isaga baxeen fircoon wuxuu soo daba dhigay ciidamadiisii xataa isagii kama harin waa wax balaayo uu shar ilaahay ula wato wey isagii xataa kama harine ciidamadiisii way soo erdaysteen markii uu ka daba yimid fircoon nabiyullaahi muuse iyo qoomkiisii reer banu israa'iil uu ka daba yimid way u jeedeen israa'iiliyiintii fircoon iyo ciidamadiisiiyo soo socda indhahooday saareen way arkeen falamaa taraa'a aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun labadii jamac markay is arkeen oo laysu jeeday nabiyullaahi muuse asxaabtiisii waxay yidhaaheen innaa lamudrakuun nabi muuse waa nala hayaa waa nala hayaa dhimanay maanta dhimanay falaa nala ku hayaa yidhaaheen wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse kallaa ha cabsaninuu yidhi ka daaya inna macii rabbii sayahdiin aniga rabbiyaa ila jira rabbiyaa ila jira waddana ii furi doona rabbi ayaa ila jiro wadda rabbi ii furi doona subxaanahu wa tacaala marka waddadii loo furay waxay noqotay waid faraqnaa bikum albaxra fa anjaynaakum baddiyaa loo dhambalay baddiyaa loo dhambalay markaasaa biyihii waxaa laga dhigay dardi sidaa u taaganba dhinacan waxaa laga dhigay dardi taagan oo kale biyihii wax dhagaxa laga dhigay oon socsoconaynin isku qasnaynin dhexdiina waxaa laga falay waddooyin waaweyn oo reer banu israa'iil ay maraan saasay baddii uga gudbeen nimankii fircoon iyo ciidamadiisii waxay is yidhaaheen baddii way furantaye adinkuna mara meesha markay ku soo dhammaadeen ayaa ilaahay isku daboolay baddii hal xabo kama fiigin hal xabo fircoon iyo ciidamadiisii hal xabo kama fiigin duqii fircoona maalintaasuu dhintay maalintaas ayuu dhintay way yaqaaniin nimankan yahuudda ah way yaqaaniinoo waxay maalintaasi ahayd bisha la yidhaaho muxaram tobankeediiyay ahayd bisha muxaram tobankeeda ayay ahayd balaayadaas waxay fircoon ku dhacaysay marka xilligii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu magaalada madiine soo galay yahuudiyo sooman u arkay war maxaad la soomaysaan waxaan la soomanahay maanta waa maalintii fircoon la halaagay nebi muusena la badbaadiyey saasaan u soomana nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muuse annagaa idinkaga habboonu yidhi adinku mada raacsan idin isagu wuu soomay saxaabadiisiina wuxuu yidhi sooma ilaa hadda soomkaasi waa sunno bisha muxaram bisha saka maalinteeda tobanka ah muslimiinta oo dhan inay soomaan waa sharci waa sunno waxaa lagu xasuusan taariikhda cajiib kale fircoon waa maalintii uu halaagsamay nabi muusena ilaahay uu badbaadiyey iyo israa'iiliyiinta uu badbaadiyey nicmada xasuustaa la leeyahy wa antum tanduruun waad u jeedeeno waad fiirinayseen laydinkaga sheekayn maayo kuwa fiirinayey waa kuwii joogay xilligii nabiyullaahi muuse indhihiinaad u jeedeen waid waacadnaa muusa arbaciina leylatan uma atakadtum alcidla min bacdihi wa antum daalimuun waid wakti xasuusta reer banu israa'iilow waacadnaa aan la yagoohsanay muusa nabiyullaahi muuse arbaciina afartan aan kula yagoohsanay oo leylatan min leylatin habeen ah uma markii nabiyullaahi muuse aan la yagoohsanay oo ballanka aan ka qaadnay itakadtum aad samaysateen alcijla weylkii weyl waa dibiga yaraa la yidhahteen antum adinkuna daalimuuna anfusakum nafafyaalkiina aad dulmiseenoo biitikhaadikum alcijla weylkaas aad ilaah ka dhigateen aad naftiina ku dulmiseen waid wakti xasuusta waacadnaa muusa nabiyullaahi muuse aan la yaboohsanay arbaciina afartan aan kula yaboohsanay leylatan min leyla oo habeen ah uma markaas kabacdi itakadtum alcijla weylkii aad samaysateen min bacdihi nabi muuse gadaashiisii aad samaysateen walxaal antum idinkuna daalimuuna anfusakum nafafyaalkiina aad dulmiseen biitikhaadikum alcijla aad naftiina ku dulmiseen weylkaas aad samaysateen nicmooyinkiiyaa ilaahay weli xasuusin reer banu israa'iil waxaad xasuusataan xilligii nabiyullaahi muuse aanu u yaboohnay afartan habeen afartan habeen waxa weeye nabiyullaahi muuse kitaabkii towreed markii la siinaayey waxaa looga hormariyey inuu afartan habeen soomo afartan macnaa habeenka lama soomayne maalinta ayada la soomaayey maalinta ayaa la soomaayey afartankaas soomaa la yidhi afartankaas soom ayaa lagu yidhi nabiyullaahi muuse si markaas uu ugu diyaar garoobo qaadashadii kitaabkii tawraad uu ugu diyaar garoobo markii afartankii ay u dhammaatay ayaa kitaabkii la siiyey nabiyullaahi muuse afartankii markay u dhammaatay nabiyullaahi muuse marka wuu baxay meeshan kitaabka laga siinaayo waxay ahayd jabalu duur jabal la yidhaah halkaasuu u kacay oo u aaday nabiyullaahi muuse markuu baxay nimankii israa'iiliyiinta waxay samaysteen dibi weyl yar weyl yaroo dibi ah weylkaasay intay samaysteen oo ay dhalaaliyeen waxyaalo ay isku dhalaaliyeen ka samaysteen kaasay caabudi jireen intii uu maqnaa nabiyullaahi muuse oo munaajaadka ilaahay uu ku maqnaa weylkaasay caabudi jireen weylkaasna waxaa u sameeyey oo nimankaa baadiyeeyey nin la dhihi jiray saamiri saamiri nin la dhihi jiray ninkaasaa nimanka fidneeyey haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fa nasiya saasuu dhihi jiray kanaa ilaahiinii ah nabi muuse ilaahiisiina waa kan fa nasiya laakiin wuu halmaamay wuu iska iloobay kan wey ilaahay runtaa wuu halmaamay marka kan ka dhigta ilaah saasay nimankan ugu sujuudi jireen oy caabudi jireen weylkaas weylkaasay caabudi jireen marka nabiyullaahi muuse markuu soo laabtay ninkii muuse saamiri la dhihi jiray saamiri wuu canaantay wuuna habaaray wuu habaaray nabiyullaahi muuse habaarkaasuu ku riday isagoo habaaranuu dhintay saamirigii isagaa shacabkii ka figneeyey reer banu israa'iil marka weylkaasaad samaysateen adinkoo naftiinnii dulmiyey oo daalimiin ah oo jariimadaas khatarta ah ayaad gasheen markii jariimadaa aad gasheen maxaan samaynay innaguna uma cafawnaa cankum min bacdi daalika lacallakum tashkuruun uma markaa kabacdi cafawnaa waan cafinay cankum xaggiinna waan cafinay min bacdi daalika alitikaad samaysigaa aad weylka aad ilaah ka samaysateen kabacdi waan cafinay xaggiinna lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan oo nicmatallaahi ilaahay nicmadiisaas uu idiin galay maad ku shukrisaan uma cafawnaa waan cafinay cankum xaggiinaan cafinay min bacdi daalika alitikaad samaysigaas kabacdi waan idin cafinay lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna nicmat allah ilaahay nicmadiisa inaad ku shukrisaan aad mudan tihiin nimankaa reer banu israa'iil jariimo weyn ayay galeen jariimo weyn ayay galeen jariimadaasi waxay ahayd dibi oo weyl ah weylkaas yaray waxay ka dhigteen ilaah afartankii uu ku maqnaa kitaabka qaadashadiis ee nabiyullaahi muuse afartankaas soomaa la yidhi kabacdiyaa lagu siin kitaabkii tawreed intuu maqnaa weylkaasay caabudaayeen waan idin cafinay yidhi alle waxba idin maana raacan markaad toobad keenteen oo nabiyullaahi muuse uu soo laabtay oo ad iska dayseen dibigii waan idinka cafinay waxba idinma haysanaa mid waa laydin cafiyey war sow ma aha inaad shukrisaan nicmadaa inaad ku shukrisaan sow ma aha shukriga nicmadanna waxaa ka mid ah inaad raacdaan nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh shukriga nicmaday ka mid inaad raacdaan nabiyullahi moxamed waida ataynaa muusa alkitaaba waalfurqaana lacallakum tahtaduun waid waqti xasuusta reer banu israa'iilow aataynaa muusa nabiyullaahi muusa alkitaaba kitaabkii aan siinay waalfurqaana kala saarihii aan siinay bayna alxaqi waalbaatil kala saaraayey xaq iyo baatil lacallakum waxaad mudan tihiin tahtaduuna inaad hanuuntaan reer banu israa'iilow waid waqti waid waqti xasuusta aataynaa muusa nabiyullaahi muusa alkitaaba kitaabkii aan siinay waalfurqaana kala saarihii kii xaq iyo baatil kala saaraaye aan siinay lacallakum waxaad mudan tihiin tahtaduuna inaad hanuuntaan bi hada alkitaab kitaabkaa nabiyullaahi muuse la siiyey war maad ku hanuuntaan nicmo kalau ilaahay xasuusin reer banu israa'iil waxaad xasuusataan xilligii nabiyullaahi muuse waa nabigiinii nabigoodiyaa loogu soo hadal qat nabigii ay dhahayeen waan raacsannahay waxaan siinay nabigiinii kitaab kitaabkaas wuxuu ahaa tawraat waalfurqaanana waan siinay furqaanku wuxuu noqon waa min cadfi sifati cala almawsuuf sifadiyaa mawsuufkii lagu cadfay markii hore wuxuu ahaa alkitaabaan siinay kitaabkaasoo alfurqaana ee kala saaraayo xaq iyo baatil sifa iyo mawsuuf ay ahaayeen warka waa min cadfi sifati cala almawsuuf sifadiyaa mawsuufkii lagu cadfay furqaanka la sheegaayo waa sifo oo kitaabka uu leeyahay kitaabkaas nabiyullaahi muusa wuxuu ahaa kitaab xaq iyo baatil kala saaraayo waxaan kitaabkaa nabi muuse u siinay inaad hanuuntaan oo kitaabka aad ku hanuuntaan marka kitaabkaa nabiyullaahi muuse aan siinay ayaa waxaa ku qornaa inaad nabi nabiyullaahi moxamed raacdaan sala allahu wasalam calayh war xataa kitaabkiini kuma dhaqmaysaan miya si kasta ilaahay uula hadlay nimankan reer banu israa'iil si kasta wuu ula hadlay kitaabkii nabiyullaahi muuse aan siiyey oo nabiyullaahi muuse markaas uu ku qoraa nabiyullaahi moxamed maad isaga nafsadiina ku dhaqantaan kitaabkaa naftiisa maad ku dhaqantaan yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiil nabiyllahi maxamed kitaabka tawraatna wuu ku qoraa injiilna wuu ku qoraa waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi inakum dalamtum anfusakum biitikaadikum alcijr fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum dalikum khayru lakum cinda baari'ikum fataaba calaykum inahu huwa tawaabu raxiim waid waqti xasuusta reer banu israa'iilow qaala muusa nabiyullaahi muuse liqowmihi qoomkiisa uu ku yidhi yaa qowmi qoomkaygiiow inakum idinku dalamtum anfusakum nafafyaalkiinii waa dulmiseen biitikaadikum bisababi itikaadikum yeelashadiina sababkeeda aad naftiina ku dulmiseen alcijla weylkii aad yeelateen oo ilaah aad ka yeelateen fatuubuu towbadkeena ilaa baari'ikum allihiinii idin abuurtay allaha xaggiisa u toobadkeena oo maxaad ku toobad keenaysaan faqtuluu dila oo laaya anfusakum nafafyaalkiina dila oo laaya daalikum midkaas oo min qatli anfusikum nafafyaalkiina aad dishaan oo aad toobad keentaan ayaa khayrun lakum idinka idiin khayr badan cinda baari'ikum allihii idin abuuray agtiisana ugu khayr badan oo fataaba markaas ilaahay uu toobad aqbalay calaykum dushiina uu ka toobad aqbalay markaad naftiinnii disheen maxaa yeelay innahu ilaahay huwa ilaahay attawaabu alla toobad aqbalid badan wey alraxiimu alla naxariis badan weeyo kuwaa dibiga caabuday waa ka ilaahay iska cafiyey waid waqti xasuusta qaala muusa nabiyullaahi muuse liqowmihi qoomkiisa uu ku yidhi yaa qowmi qoomkaydiyow inakum idinku dalamtum anfusakum nafafyaalkiinii waa dulmiseen bisababi itikaadikum yeelashadiina sababkeedaad ku dulmiseen alcijla weylkii aad yeelateen fatuubuu toobadkeena ayuu yidhi nabiyullaahi muuse ilaa baari'ikum allihii idin abuuray xaggiisa u toobadkeena faqtuluu anfusakum nafafyaalkiina dila oo laaya dalikum kaas oo min qatli anfusikum nafafyaalkiina dilkooda iyo toobadkeenka ayaa khayrun lakum idinka idiin khayr badan cinda baari'ikum allihii idin abuuray aftiisana ugu khayr badan fataaba ilaahay uu toobad aqbalay calaykum dushiinuu ka toobad aqbalay maxaa yeelay inahu ilaahay huwa ilaahay atawaabu alla toobad aqbalid badan wey allahaas alraxiimu ee naxariis badan nicmooyinkii ayaa socda reer banu israa'iil ilaahay uu xasuusinayay subxaana waxaad xasuusataan xilligii nabiyullaahi muuse uu qoomkiisa ku yidhi qoomkaygiiyow nafafyaalkiina waa dulmiseen oo waxaad ku dulmiseen weyl ayaad samaysateen weyl ayaad samaysateen oo ilaah aad ka dhigateen saas awgeed waxa weeye hadalka nabiyullaahi muuse wuxuu kula hadlay reer banu israa'iil markuu ka soo laabtay ballankii oo kitaabkii towreed uu soo qaatay markaasu wuxuu u yimid shacabkiiyo fasaaday oo dibi u sujuudaya dibi iyagoo u sujuudaya oo caabudaaya ayuu soo laabtay war maxaa idinku kallif u yidhi waxan waxan maxaa idinku kallifay way sheegeenoo waxay yidhaaheen ninka saamiri la yidhaah ayaa yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya nabi muuse wuu halmaalmaana kan wey ilaaha dhuntaa ninkaasaa na lumiyey waxaa la yidhi marka nimankan reer banu israa'iil nabiyullaahi muuse waxaa loo waxyooday ha toobad keenaan tooda way u furanta oo maxay ku toobad keenayaan inay islaayaan inay islaayaan taas ayay ku toobad keeni karaan say isku laynayaan marka waxay isku laynayaan an yaqtula albarii'u almujrima kii dibiga asaga cibaadadiisa aan ka qayb qaadan ayaa wuxuu dilahayaa kii wax caabuday oo dibiga caabuday dadkii saalixiinta ah oo iyagu aan ka qayb qaadan dibiga cibaadadiisa kuwaasaa seefta qaadanaya waxay dilayaan kuwii jariimadaa galay jariimadaa kuwii galay dilayaan kuwaas la dilaayana hadday toobad keen rabaan waa inaysan dagaalamin waa inay gacmaha laabtaan lana laayo taasaa ilaha idinkaga toobad aqbal subxaanahu watacaala taasaa ilahay idinkaga toobad aqbal naftiina laaya la yidhi marka nimankan maxaa loo yidhi faktuluu anfusakum nafafyaalkiina laaya oo dila ma qofaa isagu naftiisa isdilaaya saa loolama jeedo waxa weeye nimankan wax dilaaya waa nimankii aan dibiga caabudin waxayna dilaayaan mujrimiintii jariimada galay laakiin waxaa laga dhigay walaalkaaga muuminkaa markaad dilayso waa naftaadii oo kale nafta muuminka walaalkaa waa taadii oo kale marka waxaa laleeyahay isku naf wey haddaad muuminiintihiin ilaa ninkan marka la dilaayo waa nin fiicnaaday oo toobad keenay oo dhahayo ilaahan usoo laabtay hallay dilo waa muumin maadaama iyagii la dilaayo waxaa laga dhigay muuminiintu inay isku naf yihiin inay isku naf yihiin saasaa laga dhigay faktuluu anfusakum aa layidhi nafasyaalkiina laayo marka waxay naftooda ku dilaayeen dadkii waxaa ku jira dibiga caabuday aabbayaalaa ku jira kuwii saalixiintana waxaa ku jira aabbayaalkaas carruurtii ay dhaleen waxaa dhacaysay wiilkii odagii inuu dibigii caabuday wiilkiina uusan caabudin waxaa timid xaaskii isqabay ninkii inuu dibiga caabuday naagtiina aysan caabudin dadkii marka waxaa laga baqay ninku inuu aabbihiis dili waayo waxaa la sameeyey daruur daruur ayaa la kala dhex geliyey oo aan la arkaynin ninku uusan garanaynin kan ma aabbaha ma hooyadaha ma walaasaha ma xaaskaagiya markaasaa seefta un lagu laayo sababta meesha ku dhacaysa uma jeedin ninka si markaa aysan nax- dhimrin iyo naxariis aysan u gelin ayaa daruurtaa loo soo dejiyey markaasay laayeen kulli way laayeen nabiyullaahi muuse marka ilaahay u tadarucay subxaanahu wa tacaala markii kumaankun la dilay kumaankun markii la dilay ayaa ilaahay uu tadarucay oo uu yidhi ilaahu rabbiyow ilaahu dadkan badbaadi marka dadkan badbaadi rabbiyow marka markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi muuse u waxyoodo la yidhi hala joojiyo dilka marka kii marka dhintay waa shahiid kii dhintay shahiid wey kan wax dilayna diliddaas waa ajirkeena waa toobataankii reer banu israa'iil wey saasaa ilahay idinkaga toobad aqbalay maxaa yeelay innahu huwa tawaabu raxiim ilaahay waa alla toobad aqbalid badan waa alla naxariis badan saasuu ilahay idinkaga toobad aqbalay marka waxa weeye waxaa la yidhi nimankan in qofka la dilo nicmo ma ahane maxaa ilaahay ugu gallabtee dil waaba la laayada nimanka waxaa la leeyahay waxaa la gallad ay u tahay dilka markii la fiiriyo dilka waxaad ku gaari markii lagu dilo shahiidaad horta noqon markaad shahiid noqoto jannadii ilaahayaad geli marka waxaad ku gaaraysaa nicmaha dilka dilku waa xanuun laakiin waxaad ku gaaraysaa nicmaha saasaa marka nimanka loogu nicmo sheegay waid qultum yaa muusa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra faakhadakum asaaciqatu wa antum tanduruun waid waqti xasuusta reer banu israa'iilow qultum aad tidhaaheen yaa muusa muusow lan nu'mina makuu rumaynayno laka adiga xataa intii kuuma rumaynayno nara allaha ilaahay aan ka aragno jahratan si cad ilaahay aan uga aragno oo faakhadadku markaa idin qabatay asaaciqatu asaaciqatu hanqarkii hanqarkii uu idin qabtay biriqdii hanqarka aheedu walxaal uu hanqarkaas idin qabtay antum adinkuna tanduruuna aad fiirinaysaan asaaciqat saaciqadaa idin qabatay aad fiirinaysaan uma markaa kabacdi bacadnaakum aan idin soo saarnay min bacdi mawtikum geeridiinna kabacdi aan idin soo saarnay lacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna nicmatii nicmadayda inaad ku shukrisaan waid waqti xasuusta reer banu israa'iilow qultum aad tidhaaheen yaa muusa muusow lan nu'mina ma rumaynayno laka adiga kuu rumaynayno xataa intii kuu rumaynayno narallaaha ilaahay aan ka aragno jahratan si cad ilaahay aan uga aragno oo saaqadasku markaa idin qabatay asaaciqatu hanqarkii uu idin qabtay walxaal antum adinku tanduruuna aad fiirinaysaan asaaciqat hanqarka aad fiirinaysaan uma markaa kabacdi bacasnaakum waan idin soo saarnay min bacdi mawtikum geeridiinnii kabacdi aan idin soo saarnay lacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna nicmati nicmadeeda inaad ku shukrisaan nicmooyinkii yaa weli socda reer banu israa'iil ilaahay ugu manno sheeganayay reer banu israa'iilow waa idinkii nabi muuse ku yidhi lan nu'mina lak ma kuu rumaynayno nabiyullaahi muuse markii kitaabkii tawraad uu soo qaatay tawraadkii markuu soo qaatay waa ka hor yimaadeen israa'iiliyiintii waxay yidhaaheen ma kuu rumaynayno ilaahayaa ila hadlayuu yidhi nabiyullaahi muuse wa kallama allaahu muusa takliima ilaahay nabiyullaahi muuse si toosa ila hadlay hada ilaaha ila soo hadlay kitaabkanuu isiiyey ee kitaabkan hooda ku dhaqma waxay yidhaaheen maya ma kuu rumaynayno taa ilaahay na tusar ilaahay na tusarta si cadaan ilaahay u aragno markaan ilaahay aragno waxaan weydiinaynaa nabi muuse maadigaa kitaabka siiyey kitaabka nabi muuse maadigaa siiyey hadduu marka ilaahay markaan si cad u aragno oo uu yidhaaho anigaa siiyey bis wey marka waa ku rumaynaynaa marka waad waad quman tahay markaas nin qumanaa tahay markaas waan ku rumaynayna